bismillahi raxman raxiim muddo imika toddobaad waxaa odayaal hoggaan dhaqameeda iyo culamaa udiinah ayaa wasaaradda arrimaha dibadda weydiistay ina xarun ama meel ay xuska mawlidka nebiga aleyhi salaatu wassalaam inay ku qabsadaan kolkaa wasaaraddu waxay u ogolaatay meel xidhan o oo dee nabadgedu iyo hareerehen way ay ay ay dadka meesha iskugu imanaya halis ay yani naftoodu ay ku gelin sidaad og tahay muddo iminka bila dowladda go-aan ayay qaadatay sida ururada dadku meelaha isku ururayaan ina nabadeedii la ilaaliyo lino khatarka argagixisada iyo wixii ka dhacay waxaan ku dhahay baris iyo dalal kaleba waxaan ismid anaka shisheeye badan baa djibuuti nala degan dadkaasi nabadoodii waa inaad la ilaaliyaa kolkaa go-aankaas wuu jiraa dee waa wasiirku wuu sheegay wuxuu yihi meel fiican oo xidhan oo xarun maaragtay aad xuskiina aad ku qabsan karaysin ayaa nii tilmaamaya bu kuyii waa lagu heshiiyey kolkaa habeenkii ka horreeyey rabshadihii isniinta ka dhacay ayaa ayaa la yidhi dee beritoole alaabtiin inaad meesha dhigateen waa booliiska subaxa soo kallahi doona nila qaadi doona meeshii kale ay dawladdu nii tilmaamtay ayaad xuskiinii iyo xafladihiini ku qabsan doonti subaxii booliiskii kolkuu meesha yimiday waxaa ka hor yimiday dad maaragtay tiradoodu ay boqol ka badan tahay oo dee midyaal sita machete sita laba labana dhexdoodii waxay ku siteen gudahoogiina kuwa dad maaragtay hubeysan ayaa ku jiray oo clashnikov sita markiiba kolkii booliiskii ay meesha soo joogsadeen weerar baa lagu qaaday rasaas baa dhacday tiro kontonka booliis ka yareen ayaa la dhaawacay labiyo afartan qof dhaawacooga wuxuu ahaa iska dhaawac yar buu ahaayo khafiif oo markiiba daktarkii way ka soo baxay laakiin laba qof oo booliiska ka tirsan ayaa dhaawac rasaasa ayaa laga helay dabadeed dee booliiskaasi kolkuu kari waayey dadkan weeraraya ayuu u yeedhay booliis kale meeshaas kolka xabad baa ka dhacday sidii runta yani aad baan uga xunnahay dadkaasi meesha ku dhintay toddoba qof baa ku dhintay oo gabadh yar gabadh yar ay ku jirto oo imise jira
malaa saddex iyo toban jir meelahaas weeyaan rasaastu kolkaa bilowgiiba dadka maaragtay ku dhex jira dadweynaha meesha iskugu yimiday ayaa riday waa gartay laakiin wasiir dadka qaar waxay waxay ku dooda waxay dhihi karaan dhinaca kale waxa weeyaan siyaaradan ama mawliidkan sanado horaa la qaban jiray sanadkan uguma horeyso awalba halkaasaa lagu qaban jiray xaflado ka horeeyeyna way qabteen dad kale maxaa arintan maxaa isku horimaadka keenay bay dadku isweydiin karaan haddii uu jiray heshiis ah in alaabta lala qaado oo meel kale loo wareejiyo oo ay saas ogolaadeen maxaa isku horimaadka keenay
waxay la tahay kolkii heshiiskaasi uu dhacay kolleyba iminka ninka garsooruhu wuxuu wadaa baris buu wadaayo midhahigii kolka la helaa dee la garan doonaa wax sababa ka dambeeyey weeraradaas ma garan ay dadweynuhu ku qaadeen booliiska laakiin waxaa waxaad ogaataa horta sidaan kuu sheegay bil ka hor dawladdu go-aan bay qaadatay ahayd go-aankaasina wuxuu lahaa bal argagixisada khatarka ay ku ay ku hayso dalkeeni bal ha laga ilaaliyo meelahu dadku dadweynuhu iskugu imanayo meelal aamino amaanad loo dee maxaan ku dhahay booliisku joogo oo de dadka lagu ilaalin karayo bal ha lagu qabsado ayuu go-aanku go-aankaasu ahaa wasiirkuna odayada hoggaan dhaqameedka iyo culamaa udiinka si ballaadhan iyo si fiican ayuu ugu macneeyey waxaa dhacday waxay la tahay habeenkiiba dad kale ay shireen dad maaragtay hadaf kale ama yool kale oo siyaasadeed leh heshiiskaa dabadeed xaafadda bulduqo la yidhaaho magaalo madaxda agagaarkayga ku taalla ayaa lagu shiray shirkaasina waxaa go-aan lagu gaadhay inaa qas iyo rabshad iyo meeshaa laga rido kolka booliiska yimaadiino sidaan kuu sheegay garsooruhu iminka weli baadhistii buu ku jiraa kolleyba waan muddo laba laba saddex cisho kadib ayaan ogaan doonaa dadka ka dambeeyey qaskaas iyo rabshadaas iyo sababta ay rabshada u rideen waxaasoo dhan waa la ogaan doonaa laakiin waxaad ogaataa mawliidka waa lagu qabsadaa meel kasta laakiin sanadkan waxaa jira zuruuf khaasaa jiro de sidaad u og tahay zuruuftaasina de kolleyba khatarku annaku umahayna dalalka dariska ula nahay ayuu hayaa yeman soomaaliya etoobiya go-aanadaasoo dhan way wala qaateen kolkaa go-aankaasi waa go-aan caam ah ama qaraar caam oo dee dadkao dhan khuseeya ama qabiil khuse go-aan ama qaraar qabiil u gaara maahin ama xaafad u gaara maahin laakiin dee annaku waxaan filaynaa inay dad mucaarida inay dhex galeen arrintaas mucaaridkaasina dad argagixisa ay ka hoos jiraan oo ay ka faa'iidaysteen dadka dadweynaha meesha isugu yimiday ilan dadkeenu caado uma laha inay rasaas ridaan dadweyne rasaasiisa ma aragti waxaasuu jabuuti weli laguma maqan rasaastaasu kolkuu dadweynaha gudahay kasoo dha laba booliis kolkay ku dhacday rasaastu ayay rasaasuhu baxeen oo de kolleyba dadkii meesha joogay sidaan u sheegayba dee dad dadku dad maaragtay aan ka tacsadeenayna laakiin aad baan uga xunnahay waa gartay arrintaas way dhacday waa gartay ma laga yaabaa in dadku iyagu dadku dadka mucaaradkan la hadalay ma sheegin wax hub ah oo ay dadku siteen ma laga yaabaa dadka booliiska inay ku dhacda un rasaastii iyaga laftigooda ay ridayeen mayne waxaan waxaas waxaa sheegaya rasaasta xadbadda ku dhacaysa qofka caliberka ama waad ogaan karaysaa rasaastu hadday tahay rasaas rasaas ama kasoo baxday hub booliisku sitay ama rasaas kaleo oo dee hub kale oo booliisku uu sidanin taasi waa wax fudud oo dhib yar weeyaanoo oo baadhistaa sheegayso taasina waa la hubaa inay rasaastaasu ka bixin maaragtay hub ay booliisku siteen waaya waxaad u sheegtaa marka taasina waxaad ii sheegtaa marka aan kaa dhexgala adoo raalliya arrinta ku saabsan waxaad ka hadashay argagixiso waxaad ka hadashay siyaasiyiin iyo dad xaflad dhiganayay in saddexdaasi ay xiriir leeyihiin oo ay dad argagixisa arrinta ku hoos jireen ma waxaad hubtaan unba mise waa tuhun mise waxaad leedihiin arrintan argagixisa shaqa kuma le waa la siyaasiday oo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa arrinta ku dhex jiray horta waxaan joognaa marxaladii ugu horreysay ee baadhistii lagu jiray argagixisha kolka laga hadlayo waa qof hubaysan oo dad ugaadhsanaya weeyaano oo dee si sharci sharci sharci darra ama sharci la-aan u ugaadhsanaya waxaas way dhaceen labadaa qof ee rasaastii riday dad rayiday ahaayeen dabadeedna waa la baadhistaa noo sheegi doonta dadkaasi hadday ahaayeen maaragtay argagixiso mucaarid ka socda ama argagixiso meel kale ka socda baadhistaa noo sheegi doonta investigationkaas waa lagu jiraa weli laakiin waxaad ogaataa haddii imika waxaa lagu tuhmeenayaa booliiskii baa rasaastii riday meesha waaa waxaa joogay ilaa boqol iyo konton qof haddayna ka badnayn haddii booliiskaasi rasaasta rido dadku way ku dhamaan lahaayeen meesha booliisku rasaas ma ridin baadhis xataa kolkii dakhtarkii la tegay meysyadii la keenay rasaa gabadhaa yare rasaas ku dhacda maayna dadkaa kale dhaawac rasaasadeed ma lahayn lixdaa qofee kale dhintay dhaawac rasaasmayna midiyaal baa la gelgeliyey ilaan dabadeed kolkii ay rabshadaasu ama qaskaasu dhacay dadku xaafadihii bay galeen xaafadihii bay galeen oo xaafadihii dadkii dad kale maaragtay xaafadahoogii ay doonayeen inay u dhacaan dagaal baa meesha ka dhacay kolkaa waxaad arkaysaa meysyadaas lasoo qaaday meeshaasi inay inay ku dhibanina baadhistaa noo sheegi doonta laakiin waxaan anaku filaynaa kol hadday rasaasi ku dhicin dadkaasi meel kale ay ku dhinteen oo meelaha ay dadkaa kale ay la dagaalamayeen mayay ku dhinteen baan u malayn mucaaridku mar buu doonayay inuu qabiil ka dhigo oo qabyaalad buu soo dhexgeliyey kolka dambena wuxuu yidhi dawladdiiba sagaashan qof dishay buu yidhi haddana wuxuu yidhi kolkaa kulleyba iminka muddo afar bilood ayaan ka ka joognaa doorashada soo socota daktigaas ama dee rabshadahaas kolleyba way wadi doonaan laakiin annaku dhambaal ayaan u dirnay waxaan leenahay dalka qaska ha laga daayo haddii doorasha la doonayna la galo waktigeyga ha la sugo waktigeyga maanta maahin dhulkeenii dalal badan oo derisaa ayaa khatar ku haya yaman baa ka mid a soomaaliya argagixiso badan baa ka shaqeeya dalkeenu ciidano u diray soomaaliya kolka anaku haddaan dawladdii ama xukuumaddii ka mid nahay waxaan dhambaalkaas baan shalay iyo maantaba dadweyneheenii iyo mucaaridka baan u jeedinay kolleyba arrimahaas wixii yaraaye dhacba mucaarid wuxuu odhan doonaa anaa ka dambeeyey haddii ay dad ku dhintaana dawladdaa ka dambeysay buu odhan haddana de anaku waxaan leenahay nabadda ama deganaashada iyo xasiloonada dadweynihin hala ilaaliyo waayo waxaan rabay inaan ku weydiiyo madaxweynaha madaxweynaha ismaaciil cumar geele shala wuu hadlay wuxuu sheegay in arrintan ay ka dambeeyaan siduu hadalka u dhigay dad aan jabuuti joogin dadkaana dad kale ay kasii dambeeyaan dad uu sheegay inay jabuuti u diidan yihiin cidda ay la saaxiibayaan wadanka ay la fadhiisanayaan cidda cilaaqaadka la yeelanayaan yaa waayo dadka uu madaxweynuhu ka hadlayay kolleyba mucaarid badan baa jiro oo dibadaha joogo oo maxaan ku dhahay ficlan raba inuu dadku dalku inuu ina la qaso iyo nabadiisa maaragtay halis la geliyo iyo deganaashadiisa dad badan baa sidaa u joogo dibadahaas ka joogo dee lacagooyin soo diro kolka dambena iska dhigaya dad maaragtay waxba ogeyn oo arrimahan ku jacdo yani ku jirin haddana sidaan kuu sheegay dalkeenii waa dal yar jabuutina waxay ku sugan tahay gobol rabshado badan kolka qasku hadduu gudaha ka imanayo oled baaristaas dawladda ka ka hortagaysa laakiin qasku dawladda hadduu ka yimaadana waliba meel adduweynaha aan cabashadeeni aan ula tagnan oo aan heli doonaa waa gartay laakiin dawlada aad tuhunsantihiin miyaa jira arrintan dawlada aad tuhunsantihiin dadku saasay u fasirteen dawlada reer galbeeda maraykanka oo kale ayay dadka qaar tuhunsan yihiin inaad ula jeedeen sidaas miya maya kolleyba dawlada maraykanka xidhiidh aada u wanaagsan ayaa ayaa naga dhexeeya ciidano badan baa jabuuti jooga heshiisyaal badan baan kala saxeixanay kolkaas anigu dawlad gaara utuhm kuma tuhmayo inay maaragtay arrimahan ay ka dambeyso waxaan odhan lahaa bal garsooruhu oo baadhistan uu wado investigation kasta meel ha la dhigo oo demiraheyga kolka la arko unbaa la maaragtay wax la hubsaday ayaa laga hadli karaya haddana xidhiirkeeni sidaan kuu sheegayo adduunka uu ku fiican yahay jabuuti yani cilaaqaad ama xidhiir fiican ayay dalalka waaweyn ay la leedahay kolka tuhunkaasi tuhunkaasi siyaasadeed hadduu jirana anigu waxaan odhan lahaa bal baadhistaasi ha meel ha gaadho bal wixii ay ku dambayso bal aan aragno arrintii argagixisa dadka qaar waxay isdhihi karaan etoobiya oo kale hadda shaqaaqooyinka ka socda gobolka oromiya waxay u adeegsatay sharcigii la dagaalanka argagixisada marka ma la isdhihi karaa dadka qaarkood eedeyn ma idiin soo jeedin karaan jabuuti mar hadday mucaaradka saahiyaan waxay adeegsanaysaa kaarkii argagixisada si mucaaradka ay u cabsi geliso ka waran eedeynta noocaas mucaaridku hadduu shaqadiisii iyo dhaqdhaqaaqdiisii hadduu ku salaysan yahay nabad iyo deganaansho iyo ilaalinta maaragtay walaaltinimada dalka iyo dadka dhexdoodii hadduuna fitnad uu ka ridin sidii ay maaragtay sharcigu uu sheegay unbaa loola dhaqmiyo wax maaragtay xumaan ama loo geysanayahay haba haba yaraatee ma jirayso laakiin haddii uu mucaaridkan uu adeegsanayo dad argagixisa kolka hadda waa la xisaabinay waxa xisaabineysana waa sharcigaa xisaabinaya dawladda maahin waa sharcigaa xisaabinayo sharcigaa la hortaagi maxkamadaa la hortaagi waa la weydiin laakiin de dad maaragtay anaku mucaarid baa naho mucaarid siyaasadeed baa nahay baa sharci sharci argagixisa ayaa lanagu lanagu fulini waxaas ma taalo maanta walaal halkan jabuuti ma taalo waayahay arrimaha argagixisadu waa arrimo dabcan halis jirta oo gobolka dhan ka jirta ma jirtaa halis hadda jabuuti haysato argagixisada ka imanayso oo soo socota ama aad noola nala wadaagi karto ama aad ka dii kartid horta maalinta ugu horeysay aan ciidana aan u dirnay soomaaliya il walaal kolkii aan soomaaliya u dirnay dabadeed waxaan ku qorannahay dalalka ugu horeeyay ay ay ay argagixisadu ay ay yool ka dhigan yoolkaasina kolleyba waan ognahay ilaahay baa maanta iskale ilaa maanta mar keliya taa maanta lalana gaadhay maaragtay colaadaas waxay ahayd bisha may sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii haddana dee yani khatarkaas ama uu jira cabsidaasna way jirtaa sidaad u og tahay annaku uma ine dalal badan oo gobolkeena ayaa arrintaas khatarkaas ama halistaas ay ay ay dul taagan tahay kolka haddee dawladda waajibkeega ay u aragtay inay dadweyneheeni xasiloonidiisi iyo nabadiisa ay ilaaliso go-aanadaasina kolkaan qaadanay annakoo garanayno oo de aan isleenahay kulleyba mucaaridku wuxuu odhan doonaa go-aankaasi waxay dawladdu qaadatay sida anigu dhaqdhaqaaqaygii loo joojiyo maxay waxaan idhi waa muddo laba bilood welima welima bilaabin maaragtay ololihii maaragtay doorashada waa bisha waxay bilaabaysaa bisha mars dhammaadkeeda kolkaa dawladdu go-aankaasi waxay u qaadisay laba bilood uun waa bisha december iyo bisha january kolkaa sababta ay sheeganayaan ama cudurkaa ay ay ay cudurdaar hadalkaa ay soo jeedinayaan ama eedda ay dawladda ay u jeedinayaan haba yaraatee waxba kama jiraan ino go-aanku wuxuu sheegayaa laba bilood uuna waa bisha december iyo bisha january doorashaduna waa bisha afaraad weyaan april weyaan ololahuna waxay bilaabayaan shan iyo toban cisho ka hor doorashada kula waxaad arkaysaa inay waxaa jira confusion ay ay meesha ay keenayaan ay dadka maaragtay inay doonayaan inay ka dhaadhiciyaan dawladdiibaa iyakaa ugaadsanaysa dawladdiibaa u diideysa dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ay u baahan yihiin dawladdiiba xukuumaddiibaa sidaa le kolka eedaas iyo cambaareyntaas way way jirtaa laakiin annaku waxaan ka leenahay bal qaanuunkii usoo noqda go-aankii la qaatay wuxuu sheegayaa laba bilood bisha december iyo bisha january doorashadu waa bisha april sideedeedii ololaha doorashaduna waxay bilaabayaan afar iyo labaatanka bisha maris kolkaa saddex bilood oo afar bilood oo kale saddex bilood oo kale haystaan sida maaragtay dhaqdhaqaaq siyaasadeed ugu dhaqaaqaan oo ay waxay doonaan ay qabsadaan laakiin de annaku waxaan leenahay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed yuuna halis gelinin deganaashada dalka iyo xasiloonida dadweyneheena